أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sideedda bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alle kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jiliib ee wilaayadaas madaxa maamul goboleedka gaalaraac ah ee koonfur galbeed ayaa qiray in maleeshiyaadkiisa dhibaato xooggan ay ku hayaan dadka shacabka maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladda inaya u soo gebagabeeyey waxgaradka mid ka mida beelaha degadeegaano hoostaga degmada tieglow munaasabad lagu abaalmarinaya arday dhammaysatay marxaladda koowaad ee heerka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burjacd ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala degmada jiliib ee wilaayadaas sida warbixintaanu ku hayo cusmaan axmed dhuubo
shalay salaadii casir kadib kumanaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa xaadiray fagaaraha maclinaadan xaashi ee magaalada jilib halkaas oo lagu oogayey xad ka mid a xuduudda allaah xadka oo ahaa xaddu zinaha ayaa lagu fuliyey qof ku dhacay falkaasi islamarkaana soo maray guur ugu dambeynna halkaas lagu rajmiyey ka hor fulinta xadka waxaa bulshada wacdiyey sheekh cabdiwaaxid wuxuuna aad uga hadlay dhibaatooyinka ay leedahay zinada
ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun haddaan maanta ilaahay u toobadkeen oo aanna ilaahu kuu toobadkeenne ilaahu xumaantii waa ka toobadkeen ilaahu zinadii waa ka toobadkeen akhlaaqxumadii waa ka toobadkeen ilaahay wuu noo naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala midda kale waxaad ogaataa dadka xadda laga oofinaa maaha qofkaa in la nacay maaha xaddu waa tadhiir weliba qofka ha loo duceeye in loo duceeyo waa dad muslimiinta ka mid khaldamay waxa way dembi ku dhacay xaddana haddiiba laga oofiyey xaddu waa waa tadhiiru ilaahayna ha loo barya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana fagaaraha kula hadlay bulshada wuxuuna dadka uga digay falalka lidka ku ah shareecada islaamka oo ay zinadu ka mid tahay walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxisha innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila ikhwat alacizaa allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa ilaahay inagu kulmiyey fagaarahan weyn ee degmada jilib ku yaalla ayaan u mahad celinaynaa innagoo isugu nimid inaan oofinno xad min xuduudillaahi subxaanahu wa tacaalaa ilaahay subxaanah wa tacaalaa wuxuu inoo sheegay sinadu inay wax xun tahay wuxuu nagala dardaarmay dadka muslimiinta sinada inaysan u dhowaanin walaa taqrabu zina ayuu ilaahay yidhi ha la sameeyo lama oran yaha la samayn lama oranaya waxaa la yidhi sinada yaan loo dhowaanin asbaabaha keeni kara oo dhan yaa la rabaa qofka muslimka inuu ka fogaado oo ikhtilaadka iyo khalwada iyo ay ka mid tahay arrimahaasoo dhan yaa la rabaa qofka muslimka inuu ka fogaado sidaa darteed waxaan dadka muslimiinta guud ahaan u dardaarmaynaa arrintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga digey ee faaxishada uu ku tilmaamay ee camalkaa xum ee qabiixa ah inaan ka fogaannoon iska ilaalinno yaa la doonayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xuduudda oofinteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay uu dadka muslimiinta ku waajibiyey qofkii xadkaa min xuduudillaahi ku dhaca in laga oofiyo xuduudda ilaahay waxayna ka mid tahay waxyaalaha rabbi subxaanahu wa tacaala uu noogu naxariisanayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam xuduuddan ama xadkan siinada wuu oofiyey rag iyo dumarba wuu ka oofiyey nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay xad min xuduudillaahi oo dhulka laga oofiyo ayaa wuxuu ka khayr badan yahay afartan habeen ama afartan maalmood oo la roobaysto waxaa ka khayr badan hal xad oo min xuduudillaahi la oofiya maantana insha allahu tacaala waxaan u joognaa xadkaa min xuduudillaahi oofintiisa waxaan rabnaa bulshada muslimiinta dhammaantood insha allahu tacaalaa inay ilaahay ka rajeeyaan inuu ilaahay inagu siiyo dembidhaaf naxariis iyo raxmad inuu ilaahay inagu siiyo ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku saabsanaa falkaasi sinada iyo qofkii lagu fulinayey وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال سبحانه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ujeedo cadayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbada dhexe dacwad keensatay laymuun cabdirasaaq cali oo dacwaynayso cabdulaahi maxamed cumar kuna dacwaynayso sida tan ninkan waxaan ku dacwaynayaa inuu igu xadgudbay habeen guriga ayuu igu imaaday aniga oo ilmo casho kala siinaya isaga oo i kor taagan uunbaan arkay kadib gacantiisa ayuu afka iga saaray anigana waan miirbeelay waxaan rabaa in ninkan shareecada islaamka la ii waafajiyo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudda calayhi cabdulaahi maxamed cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga gabadhan ma sixrin teleefoonnada labada ah iyo buugga way jiraan markii hore teleefonkeeda ayaan iskala hadli jirnay kadib teleefonnadan ayaan ugu dhiibay waana is arki jirnay kadib aniga iyo iyada waan kulannay waana isu galmoonnay intaa kadib maxkamaddu waxay dhaarisay cabdulaahi maxamed cumar wuxuuna ku dhaartay inuunan gabadhan wax sixir ah u keenin sidoo kale maxkamaddu waxay weydiisay cabdulaahi maxamed cumar inuu guur soo maray wuxuuna ku jawaabay haa guur waan soo maray haddana xaasle ayaan ahay hal cunug ayaana la ii dhalay sidoo kale maxkamaddu waxay weydiisay cabdulaahi maxamed guurka iyo sinada yaa horreeyey wuxuuna ku jawaabay guurka ayaa horreeyey xukun maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada muddaciga iyo jawaabta muddaca calayhiga una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay in cabdulaahi maxamed cumar falku uu ku dhacay yahay fal zino ah maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdulaahi maxamed cumar dil xaddu zino ah oo rajmi ah xukunku wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa almaraajic qowluhu sala allahu calayhi wasalam waaladii nafsii biyadih laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah alwaliidatu waalghanamu raddun wacala bnika jaldu mi'atin wataqriibu caamin واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة رواه مسلم wiilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ka dhaca fulinta xuduudaha taas oo allaah u soo dejiyey dadka ku nool koonka in ay isku xukumaan waxaana fulinta xuduudaha laga helaa faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay in dadku ay dhoorsadaan ayna ka digtoonaadaan cawaaqibta ka dhalata haddii ay ku dhacaan wixii laga reebay mahadsanid cusmaan madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee koonfur galbeed ayaa qiray in maleeshiyaadkiisa dhibaato xooggan ay ku hayaan dadka shacabka sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba madaxweynaha maamulka ridada isugu yeeray koonfur galbeed ee murtado cabdicasiis laftigareen ayaa qirtay in maleeshiyaadkiisa iyo kuwo kale oo ka tirsan kooxda riddada ay dhibaato ku hayaan dadka musaafiriinta ah ee isticmaalaya waddada dheer oo isku xirta magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho waxa uu murtadkani sheegay in maleeshiyaadkaasi ay dadka dilayaan dhacayaan oo ay ku xadgudbayaan isagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii u dambaysay ee dhacday toddobaadkan gudihiisa oo ah askari laba doolar u dilay nin gaari ku watay waddada xiriirsa xamar iyo baydhabo in loogu daro qax in loogu daro jidgooyo oo jidka loo istaago wax la qaadan kara marka waxaa nasiib darro ah oo wixii aan maqalnay ugu dambaysay shalay nin musaafir ah oo jidka saaran oo baabuurkiisa wato laba doolar darteed in loo dilay dhacdadii ugu xumaydoon maqlay ee shalay wey
hadalka murtad laftigaran waxa uu ku soo beegmayaa xili ay shacabka iyo ganacsatada gobolka ay cabasho xooggan ka muujinayaan isbaarooyinka tirabeelka ah dhacdooyinka amni darada iyo dagaal abeeleedyada qayb ay ka yihiin maleeshiyaadka maamulka ridada koonfur galbeed iyo kuwa kooxda ridada mahadsanid abushayba maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey waxgaradka mid ka mida beelaha dega deegaano hoostaga degmada tieglow faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed deegaanka buula jadiid oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyoglow waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo muddo afar maalin ah ka socotay deegaankaasi taas oo loogu magacdaray saxaabiga muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqdee waxaa dowladda ka faa'iidaystay dhammaan bulshada deegaanka ku nool ee beesha disow oo ka mid ah beelaha dega wilaayada bakool sida waxgaradka deegaanka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada waxayna muddadii ay dowladda u socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabada dowladda lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tiyeglow culimo nuqabo waxgarad iyo qaybaha kale ee dadweynaha ugu horreyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad tawci ah munaasabada ka jeediyey kariimka meeray yaa ayuhannabiyu taqilaaha nabiow alligeeda kawuri ku obsay macna maydka jeedaha taqwadii iyo obsadii iyo kheerkii laasim daa'im lidaasa dartee maadaama rasuulkan calayhi salaatu salaam dadaarmi nun walin dadaarmi mar ikhwaani filaahi kolley walbarashadii intani roogi dacwadii diinsaanka libaradaay mayhaka hasalaase taqwallahi caza wajal ilaahay subxaana watacaala may beliyaa wattaqullaaha wayucallimukum allaahu ilaahay salii dadow ilaahayisin abuuri ku obsada taqwadana maylilka jeedahe imtithaalu awaamir illaahi caza wajal allah subxaana watacaala wali oda fari lilakooy ma'muuraade tawxiidn korey hatana may kala kige lahra tagod ataha ijtinaab almanhiyaat wal ilaahay nooraabe ku dhaaran shirkan kuwinya qaar ka mid a waxgaradka deegaanka kana mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo munaasabada ka hadlay ayaa mahadda alleh kadib u mahadceliyey maamulka islaamiga ah degmada tiyoglow ee dowladda soo qabanqaabiyey
may baa dhawayaan ahaa mardig horeyte maamulkii walaayada degmada tiyeglow salaam bacdige insha allah antamay waa ku dhiiday faa'iido badan waa ku dhiidi markee walbarashada walbarashada may buu ah ilaahay subxaana watacaala quraan iyo may kiliya lawalkasaw ilaa walankasaana jing-iyina markee afogaani intii adduunyada dhiro adduunyadu wamanaya tudina ilaa mataalu quruuri ba ilaahay liya walgaaban wey adduunyada walyar walwiinsaase mee meeri lahay nimaya walhay barday nimaya walhay barday walbarashada markii hore ilaa baar dheer dhulkaasanaga bahajar haddamay dhiiday dad culme ee socdo ewa laga akriya leh kooyin leh haddina kutaabkiin dhiibayaw nimaya hojo ah ogaadaya maalinta qiyaamalanka jaahilnimo kidhamad alaamay buu aha wal isu isu heliyo jaahilnimada lanka meel ulmo ku dheerma roog walkinshaana may waayn culmadu socotay saragaasaan warasatul ambiye way magaalo buuljeed raw yaka sugugna beelun reer disow ilaahay mahadle iya meelun doorilinka gowdi maalamo sedi maalmood ee socdi maalintii afaraad geeka roogna insha allaahu awalan mayba ang mahadiyaana ilaahay anka mahadiyaan awalan iyada anka faa'iidoysani casharo badan kutubo oo sedi kitaab ah iya meelun eedlinkug faa'iidoysadininin akhri insha allaahu awalan may baa mahadiyaana ilaahay mahadsan kabacda mujaahidiinta si amiiryada welba gobol i degmo ilaa maamulada hoos aan dambeeyaan yaa ka mahadsan si nabadgelye e yaa casharadaas ka akhriisani geeka afar e yanin gebagabaawen unoo roogn dowradaasoo magaajana ay muscab bin cumeer sha'aarjana ay waa guri rabbi zidni cilmaa marka dowradaasaa geeka afarnin ata yaantanin gabagabaabti mid ka mid ah ardayda dowrada ka faa'iidaysatay ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay dowrada ku qaateen qaala allaahu tacaala ilaahay may balea yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii alli nabu rumaayanow kutiba walsiinka farluweeli calaykum korkiin asiyaamu sooma la siinka farluweeli kamaa kutiba cala aladiina duulkii hortiin haayanba siliinka farluweeli oo min qablikum hortiin haayan lacallakum mayba mudintiina tattaquuna anika dhuursataan maa huwa soomu soon may lerhe soon may lerhe alimsaaku afhaysasho lerhe can jamiici almuftiraati intii afuriyaas ani elaaha mahadle laku afhaysado min duluuci alfijiri fijirka dhalashadiis laku bilaaw ilaa guruubi shamsi laku deeraw maca niyati niin macajeya oy niyilaangna walma ansaayaan niyilaangna walma ansaayaan saa diidka bahaay ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay malaaqa deegaanka isagoona maamulka islaamiga ah ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkaan ah ilaahay subxaana wa tacaalaa kabacdii ma mahadyaane walaayadii bokool yaanka mahadyaan meeluun roogna walaayadii bokoola ka hoos noqolna walaayadii bokool gaar ahaan degmadii tijeeglow maxaafadadii oo kala duwan yaanka mahadyaan akhwaanii kolley arag waxay tahay inta faa'iido badan yalla kala kulami horta nicmada hoob ilaahay kiinshaani ini adamay waa ku faa'iidaysato waan ka shukriid ya lambaanyi alxamdulilah ilaahay ka mahadsanna dadkii deegankan buuli jadiid dowridii waqtiyaalkan ka socoti akhwaanii faa'iidwiinganan inshaani sareedamay la regeedhon jidma jiifas sidaata odayaalka ulmaadaba ku warmaasiyaaha geekimari isiinba ogsantiin ilmaga maylanka bahaa baardheer imeelna hata maylikile ulmaadya kiinkoyahayd fa'iidadiya kiinsheenti may eedunko sidaane walaayadii ee mar kasta inihana towi eedanka baangna ninahana towi walaa mayba waa reer addunya le'i mashquulkaas ku badan hooblehana towi inu unuuna gaadan inihana towi ko sidaan sida oo kale intahaas kuka gaabiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ah ee lagu horumarinayo aqoonta diineed ee bulshaweynta ku dhaqan miigaha iyo magaalooyinka wilaayada islaamiga ah ee bokool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina munaasabad lagu abaalmarinayay arday dhammaysatay marxaladda koowaad ee heerka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxuudiin abu ayman ربنا كصديق في شوالي وبعد خمسنا وعن امدادي مسلمي وصلوات فرضات خمسا بخمسنا كما قد حفظت
waxay ahayd xaflad abaalmarina lagu guddoonsiinaya arday ka gudbaysay marxaladda koowaad waxbarashada macadka barashada culumta sharciga iyo maamulka ee qurduba farciisa deegaanka dharqo ee wilaayada islaamiga ee baay xafladdan oo uu agaasinkeedu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo waalidiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen ardayda qurduba ee deegaanka dharqa ayaa soo gudbiyey qayb ka mid a culumta ay ku bartaan macadka nashkuru kula man shaaraka fii xaflatina almaymuuna almarmuuqa min alculamaa'i waalacyaani waalmas'uuliin fanaquulu lakum jamiica jazaakum allahu khayra وأهلا وسهلا ومرحبا في حفلتنا ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل جهودكم وأن يبارك سعيكم وأن تتبوأوا من الجنة منزلا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحصان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا ولا لول يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرعي وإيماني فتحنا الغرب والشرق أقمنا العادل والصدق ugaasmaday ugaas cabdi garuun ugaaska beesha geradle ee magaalada baydhabo ayaa aad u soo dhoweeyey bandhiga ay sameeyeen ardayda qurduba isagoona aad u bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta macadkan ee deegaanka dharqo macad qurdubi ee geeka halfadiisa arday adayaa geeka hayti markii oo halfadiis geeka ataan boqol siyeetin ishan onog yaa arday adayaa iskoolka dhakadaasi qurdubi boqol siyeetin ishantana arday ada oo lageedii wada baaseen onog arday ada oo oo noogi oo bariimaa ilka dabar hoogolaayo hal onog oo dhiimaka jaru insha allaahu beliishanaadu ballan kolle walbarasho oo tayale oo wanaagsan oo arday muraaxadadiya iwalkasna laku wargobo markasta ilaa shambira ilaa tumanbira baliibasad biyaj afar biyaja la kooyaw iyo aragoohaana insha allaahu may baalanaaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa yo amalna ilaahay habadiyo ugu dambeynna mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa abaalmarin guddoonsiiyey shan iyo tobankii arday ee galay kaalmaha hore kadib imtixaankii laga qaaday ardayda macadka qurduba oo isugu jira wiilal iyo gabdho darajada koowaad kaalinta koowaad qaybta hiraabti mayba galay kaalin koowaad sagaal boqol sagaashiyo todoba dhibic soddon iyo sagaal kuwa la kasahaay waa laba dhibic afartii walbis ay ku gotay waa faatima macalim waa qayb ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu gelinayo jiilka soo koraya bilowgii bishii muxaram sanadkan kun afar boqol toddobayo afartanka hijri ayaa albaabada loo furay faraca qurduba ee deegaanka dharqo maantana waxay soo bandhigeen ardayda culum aad u tiro badan oo ay ku barteen macadkan horumaray mahadsanid bashiir warkii subaxnimo oo saakoo sabtiya idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu